إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa qaabka uu u dhacay qarax lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah oo maalintii shalay ka dhacay degmada afgooye xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa ka taagan magaalada beledxaawo ee gobolka gedow jabhadda mucaaradka oromada ayaa deegaano horle kala wareegtay ciidanka etoobiya qoys ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in guri ay iyagu leeyihiin ay dad kale u boobayso dowladda federaalka shil sababay waxyeelo nafeed oo ay ka dambeeyeen ciidamada shisheeyaha ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka fal celiyey silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq taas oo ku baxda wararka jimcaha kiiska khaalid sheekh maxamed oo in ka badan labaatan sano ku xiran xabsiga guantanamo bay ayaa gilgelay maxkamadaha dalka maraykanka
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan labayo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno ayaa ka soo baxaysa qaabka uu u dhacay qarax lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka dhacay maalintii shalay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaraxan saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay gudaha xerada ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero guutada toddobaad waxaana dadka ku nafwaya qarxaas ka mid ahaa gaashaanle dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa abaanduulaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad ee ka howlgala inta u dhexaysa afgooye iyo belidoogle ninkan ayaa sidoo kale la shaqaynaya ciidamada maraykanka ah ee ku sugan belidoogle isagoo sidoo kale dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose ee dhibaatooyin kala duwan u geysan jiray dilkiisa ayaana waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xubno ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka hadlay dilkiisa ayaana waxay sheegeen inay aada uga xun yihiin xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa ka taagan magaalada beledxaawo ee gobolka gedo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaajim xuseen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa isku horfadhiya magaalada beledxaawo ee gobolka gedo kadib markii ay ka dhex qaraxday xiise dagaal xiisadan ayaa timid kadib markii gaari uu saaran yahay qoriga jiibka oo ay leedahay dowladda federaalka uu gacanta u galay askar ka mid ah kuwa maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe oo ku sugan magaaladaas gaariga ayaa ka hor inta uusan u gacan gelin ciidamada maamulka la baxay jubbaland waxa uu ku jiray xero ciidan oo lagu magacaabo u k oo ku taala magaalada islamarkaana ay gacanta ku hayaan askarta dowladda federaalka kadib la wareegitaanka gaarigan oo haatan ku sugan saldhigga booliska ee magaalada beledxaawo ayaa waxaa cirka isku sii shareertay xiisada u dhexaysa labada dhinac waxayna dhalisay in ay aaga ka kala xirtaan magaalada ciidanka maamulka la baxay jubbaland ayaana la wareegay goobo hor leh oo ay ka mid tahay buurta lafooley oo ku taala magaalada si ay uga hortagaan inay halkaasi kasoo degaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda federaalka waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya xiisada ka dhex taagan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo muddooyinkii dambe aad isugu huburuursanayay haatan ay isku horfadhiyaan magaalada beledxaawo waxayna qarka u saaran yihiin inuu dhex maro dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la ysku adeegsado sidaaba horey uga dhacday isla magaalada beledxaawo ee gobolka gedo jabhadda mucaaradka oromada ayaa deegaano hor leh kala wareegtay ciidanka dowladda xabashada etoobiya tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in weli gobollo ka tirsan dalkaasi ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada militariga xukuumadda addis ababa iyo kooxaha mucaaradka ah ee ka dhisan dalkaasi jabhadda oromada ee magaceeda loo soo gaabiyey o l a ayaa waxaa la soo warinayaa in ay la wareegtay deegaano hor leh oo ku yaala gobolka oromiya ee dalka itoobiya kadib dagaallo ay la gashay ciidamada xukuumadda goobjoogayaal ku sugan magaalooyinka mitekel iyo khamashi ee dalka itoobiya ayaa soo sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda o l a ay si deg deg ah isugu fidinayaan goboladaasi waxayna maleeshiyaadkan dhowr bilood ka hor deegaanadan kasoo galeen mandiqada waleega sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in deegaanada ay la wareegtay jabhaddan magaceeda loo soo gaabiyey o l a ay ka dhaceen barakac loo geystay dadkii ku sugnaa deegaanadaasi walow aan la haynin warar xaqiiqo ah si kastaba ha ahaatee waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya dowladda itoobiya iyo kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda xukuumadda adis ababa kuwaas oo maalmihii u dambeeyey sii xoojiyey howlgalladooda ka dhanka ah dowladda itoobiya qoys ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in guri ay iyagu leeyihiin ay dad kale u boobayso dowladda federaalka moxamed qaasim ayaa ka waramaya mid ka mid ah qoysaska ku nool degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in guriga ay degganaayeen laga boobayo oo ay maxkamadda dowladda federaalku u xukuntay qof kale waxay sheegeen in hoyga ay degan yihiin iyagu leeyihiin markhaatina u haystaan maxkamadda xukunka riday ee dowladda federaalka ayayna sheegeen inay u xukuntay qof kale oo aan lahayn milkiyadda guriga qaar ka mid ah xubnaha qoyska oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in waxa lagu hayo ay yihiin boob maxkamadda ayayna si gaar ah eedeyn ugu jeediyeen gurigan aan maanta dhex taagannahay waa guriga aan ku barbaarnay aabbahay ku soo baxay annagaa ku kornay owlaaddeenaa ku kortay waxaa si xoog ah oo cad noo laga qaadanayaa xukun aan sharci ahayn taasoo ay ka wada markhaati yihiin dhammaan ehel iyo qaraabe iyo deris iyadoo aan cidna wax laga weydiinin ayaa dhulkeenna laga boobaya dokumiintigeenna si sharcidaraha loogu xukumay nin aan iska lahayn waxaan waxaa aabbahay ka dardaarmay in dokumiintiga uu jiro shirkad la yidhaaho jubba interpress limited oo loo yaqaano reer beder marka shirkadii beder marka meesha aan ka sugayn inay dokumiintigeena noo keento oo aan lacagtii ay aabba uu ka qaatay loo loo celiyo waxay waxaa yimid nin dhahaaya aabbahoodan kasoo iibsaday waxaa kasoo iibsaday shirkadda shirkadda annaga waxba kama aana iibsanin markhaatiyaan leenahay dirisaan leenahay ehelaan leenahay annagaa dhex joogna gurigii maalin maanan ka bixin gurigaan laisku haysta anigaa ijeediina intaan ku ekaaday muddooyinka u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhibaatooyinka kala duwan ay dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee degan muqdisho dhulboobka ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho ayaa kordhay tan iyo wixii ka dambeeyey dib u doorashadii xasan sheikh shil sababay waxyeelo nafeed oo ay ka dambeeyeen ciidamada shisheeyaha ayaa ka dhacay magaalada muqdisho farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
maalintii shalay waxaa degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ka dhacay shil ay geysteen ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay magacoodana loo soo gaabiyo eu som shilkan ayaa ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed wuxuuna si gaar ah kaga dhacay agagaarka saldhigga galbeed ee dharkeenley wuxuuna yimid kadib markii gaari ay lahaayeen ciidamada shisheeyaha uu ku dhacay mootobajaaj waxaana ku dhaawacmay wadihii mootada iyo burbur xooggan oo soo gaaray bajaajta haddaba ciidamada afrikaanka ee loogu yeero eu som ayaa dhowr mar oo hore shilal kala duwan ka geystay magaalada muqdisho iyagoo mararka qaar dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilal bareer ah kula kaca shacabka ku dhaqan caasimadda si kastaba iyadoo la wada ogsoon yahay shilalka ay inta badan ciidamadan ka geystaan muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada ayaa geesta kale waxaa jira mas-uuliyiin difaacaya tacadiyaadka ay ciidankan kula kacaan bulshada waa kan mahad cabdalla cawad oo soo noqday xildhibaan iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka oo qiil u raadinaya tacadiyaadka ay geystaan ciidamada shisheeyaha ee ku sugan dalka amisom ajanabi yah nin ah oo soomaaliya jooga ayaa wiil dardaray yah in issue ya intaas la eg laga dhigo waxa weeye baabuur baa dardaray ya qof oo bini aadam ah ma garat ya kana insaan wey bini aadam ah baabuurku waday waxaa dhintayna waa qof insaan ah waay oo ishuga oo intaa leeg looga dhigayaa nin oo ajnabi ah ayaa soomaaliya dembi ku galay african unionka la sheegaya waa ka mid baan nahay ya oo waa annagaa ka mid ah waa dhacday qolo ugandis ahoo airboortka agtiisa ilaalinaya habeenbar geelkii muqdisho lagu qalayay uu ku soo duday ma garat oo markaasay moodeen dad kusoo yaacaya markaasay xabad kala daaleen markaa qof ajanabi ah ayaa khalad sameeyey buunbuunintaasi nin oo ugandha ka yimid baabuuru waday uu ari carbeed dardaro yah idinkoo dhan idinka wada qayla siinaysa dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka fal celiyey silsilada cusub ee makaarimul akhlaaq taas oo ku baxda wararka jimcaha cawil cabdulaahi ayaa la kulmay qaar ka mid a dhegeystayaasha
لنا من ديننا خلق وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد وانطلقوا maalintii shalay waxaa wararka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku baxay qaybta koowaad silsilad dacwi ah oo aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq taas oo ka mid ah taxanayaasha ay sanadkan soo kordhisay idaacadda dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey xalaqaadkan iyagoona bawaadiyey mawaadiicda uu soo gudbinayo taxanaha qaar ka mid ah dadkan ayaa ka waramay sida ay u arkaan silsiladan ahamiyadda ay u leedahay dadweynaha iyo waxa uga baxay oo ay ka faa'iideen tixanaha aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeen ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga noogu bilaabaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay magacayga waa muwaxid oona jooga deegaanka kuweyni barow
silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay
silsilada makaarim akhlaaq waa dhegaystay oo soo dayanayo shiiqeena sheekh maxamed garaar aad iyo aad waan dhegaystay walaal waxaan u arkaa wax fiican oo bulshada loo soo kordhinayo ee akhlaaqda ay ka mid tahay xubin diinkeena ka mid ay tahay waa gartay xalqadan ugu horreysa ee aan daynay maxaa kaaga baxay adi ahaan wallaahi walaal waxaa iga baxa wax badan insha allahu tacaala waa hadda kabacdiina isku taxliiji doonaa inaan dadka akhlaaq wanaagsan aan ula dhaqmo fahamkii hore ee aad ka haysatay xusnul khuluq iyo fahamka hadda aad qaadatay maxaa farqigaa u dhexeeya wallaahi farqi weynaa u dhexeeya alxamdulilah insha allahu tacaala waxaan isku dayaa inaan ihtimaam siiyo xusnul khuluq inaan dadka muslimiinta dabeecadda wanaagsan aan ula dhaqmo dadka muslimiinta waxaan leeyahay ayagane in ay ay dadka si wanaagsan ula dhaqmaan dabeecad fiican loola dhaqmo dadka muslimiinta kastoo i dhegeysana waxaa leeyahay dabeecad fiican kula dhaqmaa dadka magacayga waa cabdulaahi maxamuud idaacaddan oo ku dhowaa waayahay cabdulaahi oo mar labaad soo dhowow silsiladan ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay bismillaah silsiladda idaacadda ay soo kordhisay waan dhegaystay markii aan dhegaystana aad ayaan ugu farxay ahmiyad gooniya ayayna u leedahay bulshada muslimiinta ahmiyadda ay bulshada u leedahay wax minooga sheegi kartaa haa ahmiyadda ay muslimiinta u leedahay waxaa weeyaan makaarim al akhlaaq waxaa la dhihi karaa waa diinkoo idilba ayaa la dhihi karaa maxaa yeelay tacaamulka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ayaa ka mid a waa gartay sideed ula dhaqantaa marka dadka kugu hareeraysan adi ahaan wallaahi qof bini aadam ahaan ahay khaladkaygu waa iska badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala khaladkayga ha ii dhaafo waxaan jecelahay dadka muslimiinta inaan si wanaagsan ula dhaqmo oo kitaabka alleh iyo sunnada nebi sal slam siday qabaan inaan ula dhaqmo sida anagaba aan u rabo inay si fiican ila dhaqmaan aad iyo aadaa u mahadsan tahay jasaaka allahu khayran baarak allah fiik anigoo magacii ku bilaawayo magacii waa umu safiya dugta kuunyabarow kusoo dhowow mar labaad idaacadda islaamiga alfurqaan silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay maxaase kaaga baxay maasha allah aad iyo aada ugu dhowahay silsiladan soo kordhisayna aad iyo aad baa ugu faraxsana waa dhegaystay wax badana iga baxay maasha allah oo bulshadana aad iyo aada ugu faraxsan yihiin wax wanaagsan oo soo dhaweynayna waay saameyn intee leg ayay ku leedahay marka silsiladan bulshada aad iyo aad saameyn weynay ku yeelanay maasha allah waana soo dhaweynaynaa silsiladan makaarimul akhlaaq ayaa ah tixano maalin weliba oo jimcaha ka baxda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana xusid mudan in xalqadiiba aan aaraah ka qaban doonno dhegaystayaasheena ku sugan xarumaha aan ku leenahay gobollada dalka
وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد وانطلقوا warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kiiska khaalid sheekh moxamed oo in ka badan labaatan sano ku xiran xabsiga guantanamo bay ayaa gelgelay maxkamadaha dalka maraykanka maxkamad ku taalla dalka maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku burinayso heshiis qiraal ah oo lala damacsanaa in khaalid sheekh moxamed lagu dirqiyo qirashada weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee gelgeliyay dalka maraykanka sannadkii laba kun iyo kowdii arrintan ayaana mar kale muujisay liidnaanta nidaamka garsoorka ee dalka maraykanka gaar ahaan jahawareerka ka haysta kiiska khaalid sheekh moxamed oo in ka badan labaatan sano ku xiran xabsiyadooda heshiiska la buriyey ayaa loogu tala galay in khaalid sheekh moxamed uu ku qorto fulinta weeraradaas si uu uga badbaado xukun dil ah waa sida ay hadalka u dhigeene balse maxkamaddu waxay ku xukuntay heshiiskan sharciyan inaanu sax ahayn kadib markii lagu fashilmay go-aankan ayaana meesha ka saaray dadaaladii muddada labaatanka sano socday ee uu maraykanku ugu jiray inuu si rasmiya u soo xiro kiiskan isaga oo aanan weli kasal gaarin khaalid sheekh moxamed ayaa muddo dheer ku xiran saldhigga guantanamo bay isagoo la kulmay jirdil iyo cadaadis kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa